bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel waliba oo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka habeenlaha ah ee wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee reediyo dalsan oo habeen weliba goorahan oo kale aad dhegaysataan marka laga reebo habeenka jimcaha ee sabtidu ay soo gelayso
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa habeennimo arbaca oo khamiisa ay soo gelayso laba iyo tobanka bisha koowaad sannadka laba kun laba iyo labaatan farsamada cabdicasiis salaad mire ayaa hagaya barnaamijka qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaan haddii alla laga helo waxaa ka mid noqonaya waxaa gabaldhicii maanta duubabka dhaqanka iyo odayaasha beelaha muqdisho ay ku guulaysteen in ay dib u dhigaan oo ay hakiyaan bannaanbax berito oo khamiis ah saddex iyo tobanka bisha janawari ka qorshaysnaa magaalada muqdisho bannaanbaxaas oo ay abaabulayeen dhaqdhaqaaqyo iyo ururo bulsho iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda aragtida siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo odayaashaas dhaqanka ayaa hadlay waxaa kaloo aan idiin soo gudbin doonaa hadallo ay iyaguna jeediyeen hoggaankii abaabulayaashii ama guddigii abaabulka ee bannaanbaxaas hadallada guddoomiyihii abaabulka bannaanbaxa cismaan cadaawe ugaas maxamuud cali ugaas iyo nabadoon maxamed xasan xaad ayaad barnaamijka ku maqli doontaan haddii alla laga helo waxaa kaloo barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha golaha nabadoonnada soomaaliyeed caaqil axmed cali xasan axmed gaari oo isaga iyo golihiisuba ay soo dhoweeyeen bannaanbaxaas dib loo dhigay oo uu sheegay axmed gaari inuu ahaa mid ay suurtagal ahayd in dhibaato ay ka timaado saamaysa dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho waraysi aan la yeelanay axmed gaari barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca ciidamada milatariga soomaaliya sarkaal sare oo ka tirsan milatariga soomaaliya kolonel cumar cabdulaahi axmed jacfaan oo isaguna soo dhoweeyey in bannaanbaxaas dib loo dhigo talooyinna bixinaya waraysigiisa barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla laga helo waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay qarax ismiidaamina oo khasaare geystay qaraxaas ayaa xarakada al-shabaab ay sheegatay waxaana ay sheegeen inay ku weerareen kolanyo ka tirsanaa gaadiidka u n-ku ay isticmaalaan waxaa dhinaciisa isaguna sheegtay in isaga lagu soo weeraray oo la rabay in lagu khaarijiyo guddoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka banaadir caliyare oo ka mid ah ragga sida aadka ah u taageersan madaxweyne farmaajo goobtii qaraxu uu ka dhacay muddo kadib waxaa shir jaraahid ku qabtay caliyare laftiisa oo uu dhinac taagnaa taliyaha booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan qaroole hadalladii caliyare jeediyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii soo raaca inta barnaamijkaan ku jirno ayaad dhegaysan doontaan haddii alla laga helo ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwoonee hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanisdayna oo qudha miyay garasha noo dil
waxaa maanta gabaldhicii lagu guulaystay in lagu qanciyo guddiyadii abaabulka bannaanbixii qorshaysnaa berito magaalada muqdisho in uu ka dhaco kulan dhacay ayaa waxaa isugu yimid dhinacyada duwabka dhaqanka iyo odayaasha beelaha magaalada muqdisho xubno matalayey iyo guddigii abaabulka ee bannaanbaxaas waxaa hadlay ugaas maxamuud cali ugaas oo ka mid ahaa hoggaankii hawshaas hayay waxaanuu yidhi
bismillahi alxamdulilah wasal alla calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi waasxaabi wasalam salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka guddiga qabanqaabada banaanbaxa bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharaf ayay noo tahay ilaahana uga mahad celinaynaa inaan halkaan isoo nimaado labada darafee salaadiinta iyo akhyaarta dhaqanka iyo guddiguna ay isla fahmeen waxyaabihii caqabaadka ahee jiray ee ku saabsanaa mudaharaadka inaan go'aan midaysan ka gaarnay kulley waxbaan dareennay waxaa la yidhahdaa waayeelku maalintii u baqaa carruurtuna habeenkii marka waxyaabahaas markaan dareennana wiilasheenni waa u nimid dareenkeennan u muujinnay wakhti badanaan qaadannay aadaan uga mahad celinaynaa waxaana rabnaa inaan maanta ku faanno oo aan dhahno wax badanaa la yidhi dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahan koonfurtu dadkooda ma maqlaan dhaqankaa waxaan maarata maanta markhaati noo tahay wiilashaana ee maarata ugu ducoynaa inay yihiin maarata wiil aad noo aqal intaas kadib waxaa la isla qaatay hoggaanka dhaqanku codsiga oo codsaday oo ahaa inay maaragtay la wareegaan arrinta mudaharaadka wiilasha ay ka codsadeen axaddana aan gogoligno farsamo ahaanna aan uga hadalno kadibna halkaas farsamada kasoo baxda itijaaha iyo qaabka loo sii wajihi doono marka taas maalinta axadda ayaad naga sugaysaan go-aankaas odayaashaana hogaaminaya insha allahu tacaala gobashaas iga dhigaaya maantana gobashaan iga dhiga oo wacay birina axaddana iga dhigi doona halkaas ayana itijaaha mudaaharaadku kasoo bixi doonaa shacabka soomaaliyeed waxaan maaragta leenahay nabad ku ku seexda kuna soo toosa dadkiinun insha allahu tacaala iyagoo midahay waxay iyagu go'aansadeen ay samayn doonaan yaan cabsanaya jirin waa ognaha waa la weelsan yahay mudaharaadka aadaa looga weelsanaya nabadgelyo xumay dhibaataa laga baqaayey iyadu dadkaani aad u dhibanaayeen mid cudur haayo mid maaragtay gaajo hayso mid maaragtay dhibaato kale hayso iyo colaad wax kasta wixii xumaano dhan baa dadkan maaragtay u midowday marka ma rabna inaan annagu gacmaheen haddana wax kale ugu darno waana mahadsantii wiilasheenna waa ducaysan waana mahadsan yihiin saasna ummadda soomaaliyed waxaan ugu baaqaynaa inay nabad ku joogaan waana waana soo sheegayna axad insha allah shirkuna waa noo xireen
intaasi kadib ayaa waxaa haddana hadlay nabadoon maxamed xasan xaad oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye waxaana uu yidhi
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد shirkan wuxuu ku saabsan yahay maanta oo taariikhda ay tahay kowdii labaiyo tobankii bishii koowaad waxaa shir isugu yimid buuqabka gobolka baraandir ama muqdisho ay horkacayaan waasyada iyo imaamada iyo dhammaan madax dhaqameedka iyo dhammaan odayaasha dhaqanka iyo guddiga qabanqaabada shirki waayahanba socday oo muddadiisu ahaaday berri inuu dhaco banaanbaxi banaanbaxaas waxaa jiraysay meelo badan oo aan laysaga raacsanayn iyo cabashooyin meelo badan ka yimiday aa ku soo dhacayay odayaasha dhaqanka duubabka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan marka u fariisanay shirkaas qabanqaabadaas banaanbaxa in berri la joojiyo kadibna farsamo loo helo laysku raacsan yahay oo asigoo silmiya oo aan lagu kala laalaadin oo laysku waafaqsan yahay inaan muddada berriyana ka bedelnon dib u dhigno intaasna isla qaadano saasay odayaasha dhaqanka duubka horkacayaanay ka codsadeen guddiga qabanqaabada arrintaasu mudday qaadatay waa nagu dheeraatay waqti badanaa loo fadhiyey waxaa tashyo badan lala sameeyey siyaasiyiinta kala duwan oo ama murashaxiin leh ama kuwo kaloo maqaam ku leh ama mataqaanaa bulshada dhexdeeda muxuu ahay saameyn fiican kule ah kadibna waxaan isla qaadanay in loo daayo farsamo ahaan in berrina laga bedelo dib loo celiyo ajendihiisa iyo slooganada iyo waxa lagu qoraana aan duubabka ay wax ka diyaariyaan iyo oday dhaqameedka isagana saas dib loogu dhigo codsigaasan u jeedin haddaanaha odayaasha dhaqanku duubabka horkacayaan si buuxda ay tashi dheer kadib nooga aqbaleen marka waxaan halkan rabnaa inaan ka caddayno inay mahadsan yihiin guddiga qabanqaabada banaanbaxaas mudaysnaay qamiinsta muddo badanna bulshada warkiisa uu ka dhex jiray marka waxaan rabnaa wix hadda ka dambeeya in tashi fiican laga sameeyo si fiican looga baaraandego lagu qanciyo bulshada kala duwanoo hadda aad mooda xoogaa inay ku aragti kala duwan yihiin banaanbaxa marka isagoo banaanbax nabadeeda oo silmiya oo dadkuna markay dareen qabaan ay shucuurteeda ku muuji jiraan runti ah inaan ku qancino annagoo duubabka horkacayaan ou dhaco laakiin ka bedelno farsamo ahaan berri saasaan ku ballanay khamiista dambe ay noo keenay in laga dhigo saas dib loogu riixay ayadana waxaan dhahnaa wakhtiga go-aan naga dhaafa waxaan gelinaynaa muxuu ahay tashi bacdama aan annaga wax ku leenahay islooginada iyo talada iyo mudaaharaadka waxaan rabnaa inaan wakhti go-aan lanoo dhiibin marka mar koowaad iyo mar labaadba uga mahad celina wayna naga aqbalin ayadana marka tanasulaadkaas ayaan uga mahad celinaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo guddigu way badnaayeenoo farsamo yaqaaniin iyo madax iyo wax walbay lahaayeen dad ka dambeeyo dabcan arrintaas ku qanacsanayna way jiraanoo madaxa kulligoodba waxaan uga mahad celinaynaa aqbalaadaas iyo bisaylkaas iyo tanasulaadkaas ay muujiyaan oo bulshadooda iyo dhaqankooda u muujiyaan taasaana waxaan is leenahay wax saamayn ku yeelan doona dadkan jiritaankooda iyo masiirkooda ayay u muuqaneen marka mar koobaad iyo mar labaadba waa u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa aqbalaadda ay naga aqbalan annaguna waxaan ballan qaadaynaa arrintaas inaan daacad ka noqonno si hufanna aan ugala shaqayno wixii suurtagaloo ku saabsan banaanbaxa oon laga maarmi karin marka intaasaan rabnaa inaan bulshada soomaaliyeed iyo gobolka baraandirba u sheegno iyo madaxda kala duwan oo arrintan aad u danaynaysa marka mar koobaad iyo mar labaadba waa mahadsantihiin haadow bilaahi towfiiq
nabadoon maxamed xasan xaad guddoomiyaha golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha huye oo ka hadlay maanta kulankii dib loogu dhigay banaanbixii berrito qorshaysnaa intaasi kadib ayaa waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha guddigii abaabulayey banaanbaxaas cismaan cadaawe waxaana uu yidhi
asalaamu calaa rasuulilaah duubabka dhaqanka qaybahooda kala duwan akhyaarta meesha isugu timid asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib runtii akhyaartaa dhammaysay runtii mudaaharaadkii aan kusoo jirnay isbuucan ulajeedkiisu wuxuu ahay mudaaharaad nabadgelyo ah lagu dalbanayo in doorasho deg dega dalkan ay ka dhacdo doorashadiisa ayaa raagtay laguna taageerayay shirkii wixii ka soo baxay laguna taageerayay sidoo kale ra-iisul wasaaraha inuu hoggaanka si wacan u wado mas-uuliyaddu isagay saaran tahay hawsha inuu dardargeliyo mudaaharaad nabadgelyaha biisfuul ayuu ahaa dadaa tafsiir xun ka bixiyey maamulka gobolka banaadir mudaaharaadkii maaragtay rartambiyeed ku sheegay mudaaharaadku waxaa waaye qodobka labaatanaad ee dastuurka ayaa qaba in bulshadu isku soo bixi karto ay cabiri karaan codkooda runtii abaabul bulshadan si fiicanay isku abaabushay saas ayayna u socotay waxaa nagu soo baxay odayaashii beledkan waxay naga codsadeen bannaanbixi lama baajina in la dib dhigo oo dib loo dhigay waa taagan yahay laakiin dibaa loo dhigay arrimihiisa farsamana maalinta axadda ayaa la geli doonaa bannaanbax odayaasha dhaqanka beledkan iyo akhyaartu ay ku wada jirto ayaana dhici doona bulshadan oo dhan ay u dhan tahay dadka naga qabsaday waxaa ka mid ahay midowda murashaxiinta in dib loo dhigo taladaas soo jeediyey runtii annagu haddaan nahay golaha bulshada banaadir waan arrintaas si fiicanan u dhegeysanay waana soo dhoweynay waxaan rajaynaynaa insha allah maalinta axadda in farsamadaas laysla helo halkaasna mudaaharaadkii laga sii dhaqaajiyo taladiisa halkaas ay ka soo baxdo bulshada banaadir waxaa ugu baaqaynaa saas wax baaqda ma jiraan waa la dibdhigay mudaaharaadkii waa la dibdhigay beriyaa laga bedelay maalmihiisana waa lasoo sheegayaa iyadoo si fiican u qaabaysan odayaal koofiyaalla ay la socdaan akhyaar siyaasiyiin ay la socdaan lagu taageerayo dalkan inay doorasho degdega ka dhacdo daawada dalkan doorasho degdega waay waxaa mudaaharaadkan u dhacaya wax kale maaha bulshadan banaadir waa raagtay dowladdii ayaa shan sano madaxa uga fadhiisatay ninkii madaxdii loo soo doortana doorasho maba rabyaba wuxuu rabay halkaas ilaa uu ka dhinto inuu noo fadhiyo heer la gaaray bulshadan banaadir lacagteedii laga aruuriyo in la qaado soomaalida kale lagu dilo kismaayo cuna qabata in lagu saaro somalilan lagu weeraro puntland lagu dumiyo gobolladayna lagu dumiyo runtii aad iyo aad wax looga xumaado waaye waxaana rajaynaa odayaasha beledkan u dhashay wakhtiga badan ay geliyeen maanta inay geliyaan magaaladan siday horey ugu dhaqaaqi lahayd talana ay u yeelan lahayd aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maalinta axadda ayaa insha allahu go-aan ka soo bixi doonaa salaadiintayna midooda murashaxiinta taladoori waa qaadanay mudaaharaadkina lama baajina dibaa loo dhigay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cismaan cadaawe guddoomiyaha golaha abaabulka ama guddiga abaabulka ee banaanbaxa banaanbaxaas berito dhici lahaa waxaa dib loo dhigay ilaa maalinta axadda sida guddoomiyaha guddigaasiba hadda sheegayey haddaba in banaanbaxaas dib loo dhigo oo wax la yska weydiiyo oo xaaladda la dejiyo ayaa waxaa soo dhoweeyey golaha nabadoonnada soomaaliyeed guddoomiyaha golahaas caaqil axmed cali xasan axmed gaari oo aan waraysanay warbaahintana la hadlay ayaa waxau yidhi
aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay aad iyo aad ayaana uga mahad celihayaa dadka gartay banaanbaxaas in la joojiyo annagu waxaan ku xisaabtamaynay xaggeen laga qabtaa xaggeen laga qaban karaa maanta halisaa lagu jiraaye meel aan ka qaban karnaa waa ka gudubtay waxaan u mahad celinayaa marka raggii abaabulahayay banaanbaxaas inay joojiyaan oy qabta dareemaan hadda dad baa dhihi doona hebelou taageersa war aniga niman taageerayo niman diidanahay ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa ummadda soomaaliyeed in la badbaadiyo marka duubabka iyo odayaasha dhaqanka oo arrintaas ku guulaystana waa u mahad celinayaa ragga gartay banaanbaxaan waanu khatar keenayo
gartay joojiye ka shooreeya waa u mahadcelinayaa waxaan dhihi karaa hadde raggaas waxaan umalaynayaa rig ninka shirgudoon u ahay inuunan militari ahay militari wuxuu yaqaanaa waxa la yidhaha qiimaynta xaaladda waxaa meeshaas iga soo baxaysa inay xaaladda xilooyeen khatarta ay arkeen oo maatanta guddoomiye adigu waxaad hoggaan u tahay odayaal dhaqan oo soomaaliyeed oo heer soomaaliyeeda golihiinu marka kaalin intee lagu ka qaatay arrintan in la joojiyo banaanbaxa oo gacan aad ku siiseen dubab
go-ayna nabadoonada soomaaliyeed waxay ka mid yihiin ragga joojiyey ayaa rag noogu jira qolada dhaqankoo joojisay ayaana hogaaminaysay duubabkaana hogaaminayay annagu nabadoonade haddaanahay waxaa madax noo ah duubabka duubabka arrintaas nagu hogaamiyena waa u mahad celinayaa ragga maslaxadi qaatay ee ka shuureeya isla gartay berri in la joojiyo banaanbaxana waa u mahad celinayaa mahad celintuna ma ahan aniga ilaahay baa mahadlehe hebel oo taageero u tahay ayaa banaanbaxaas wuxuu dhimaaya ma ahan laakiin qiimaynta xaaladda markan ku leeyahay adiga adoo askari haddii lagu yidhaa hebel soo qabo ee aada la kulanto qabashadiisa in dhibaato ka imaayso dad badan uu ku dhiminaayo waxaa caqligaagu inuu ku siiyo la rabaa inaad wax ka bedesho a markii lagu soo siiyey marka arrintaas waxaa la yidhaha qiimayn xaaladda xaaladaa la qiimeeyey waxna la dareema khatar caqliyaa taliyey waana leesla gartay aad iyo aad baanaan ugu haddaan odayaasha soomaaliyeedna aan uga mafacelinaynaa aadan ugu faraxsannahay uga mahadsanta waxaad sheegtay in ay suurtagal tahay in lagu yidhahdo hebel aad taageersan tahay adigu iyo haddaan si kale u dhigo golahaagu cid gooni oo taageersan tayaa jirtay waxaan taageersannahay marka hore dad muslim ahaan nahay oo waxaan taageersannahay yacni nabadda iyo wanaagga iyo dhaqanka iyo muslimnimada aan taageersannahay waxaan mar walba la jirnaa ninkii nabad ku talihaaya waxaan mar walba kasoo horjeednaa ninkii yacni abaabulaya dagaal iyo fidno iyo inuu dadka isku diro waxaan garab siinaynaa ninkii nabad ku talihaaya waxaan garab siinaynaa sidii duubabka soomaaliyeed oo caawaba joojiya arrintaas iyo kuwa nabadoonadaani hogaaminaya waa mahadsanta
haye maxaa marka idiin qorshaysan intan kadib idinka golihiina adeer arrintaas dhibaa looga tashanayaa dadaa hogaamiya dadaa arrintaas madax noogaa waxaana leenahay odayaasha soomaaliyeed haddaan nahay nin walba shaqada u yaqaan ha loo daayo nin walba shaqada u yaqaan ha loo daayo nin walba shaqada u yaqaan ha loo daayaana leenahay tallaabaha la qaadayaba sidaanoo kale ha laga tashado waa mahadsanta caaqil axmed cali xasan axmed gaari guddoomiyaha golaha nabadoonnada soomaaliyeed oo soo dhoweeyey tallaabadii maanta lagu joojiyey banaanbixii berito ka dhici lahaa magaalada muqdisho oo ay duubabka dhaqanku u istaageen intaasi kadib ayaa waxaa dhankiisa soo dhoweeyey in banaanbaxan dib loo dhigo sarkaal sare oo ka tirsan militariga soomaaliya waa kolonel cumar cabdulle axmed cumar jacfaan oo horeyna uu ahaa guddoomiyihii maamulka degmada huriwa kolonel cumar may maqashaa haye ka waran balla adiga aragtidaada barnaamijkan dib loo dhigay ama banaanbixii oo dib loo dhigay ka waran
horta aada iyo aad aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa odayaasha dhaqanka iyo in kasta iyo cid kasta oo saxaafadda u horeydo oo hadda tabinaysa aadaan ugu mahad celinayaa waa dadkii dadkaan ilaahay mas-uulka uga dhigay laxawjecladooda inay maaragtay ka laxawjecladaan xaq u lahay sababtoo ah dee ummadda intaa leeg ee laysu keenayo ee aan laysku raacsanayn ee soomaali ah ee muqdisho joogta
ugu mahadcelinayaa runtii dadka isku howlay banaanbaha in la joojiyo iyo mas-uuliyiintii gartay in dadkaasi ay yihiin dadkii ay ilmo ay dhaleen oo kale marka waxaan leeyahay ilaahay baa mahad iskale ayagana waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo dadka soomaaliyeed ee arrinkaas maaragtay xataa banaanbaxaas ku jirina haddee ma ahan dadka xaaladdan lagu shilay in laga dhigo xaqdarray ku tahay sababtoo ah waxa la doonayo iyo waxa alaabaya ayaa la rabaa in laysu fiiriyo marka haddii meesha dii ku daadanayo waxaa la doonaya in dib loo dhigay ay aada ugu fiican tahay waayo hal qof oo wax ku gaaraan banaanbaxaasi waxaa la doonayaa ay qofkaasa ka qaalisan marka waxaan leeyahay ilaahay aydin aydin barakeeyo odayaasha saxaafaddana waxaan leeyahay ilaahay garaadkiina aydin dhowro inaad dadkii gaarsiidaan sababtaa waxaad saxaddaan usoo jeedaan in dadkii murugaysnaay ay murugadu ka faydato waayo arrintaas dadkii isu sheegay u baqo ee warbaahintu waxaa waxbaahiyey oo warkii meeshii la rabay gaarsiiyey warbaahinta marka waxaan leeyahay jiroo jooga ilaahayna idin barakay koreel cumarow guddoomiyaha guddigii abaabulka banaanbaxa oo hadlay hadda waxa uu sheegay in banaanbaxan aan la joojin balse dib loo dhigay oo islooganada iyo ama halkudhegyada lagu soo qorayana ay odayaashu qayb ka yihiin midowda murashaxiintu ay qayb ka yihiin isagoo sidan ka degan kana duwan la dhigi doono oo maaragtay raalli laysaga yahay taas ka waran
wallahi anigu horta sideedaba banaanbaxaba ma aaminsani waayo rabitaanka aan rabno waxa aan rabnaa waa doorasho waxa ka hadlayana waxa weeyaan haddaa ilaahay maadiin guddi abaabul ama doorashaa jiray waxaa jira barey manasarki oo ka howlan waxaa jira guddiga maxaa murashaxiinta oo ku jira meeshii waxaa jiray guddi heer qarana guddiyadaas in la sugo oo lagu hor hortin oo banay ministerka laga war sugaa anigu horta runtii aada usoo dhaweynaya ma banay ministerka codsaday in banaanbax la sameeyo marka dad baa ku hor hortay horta anigu su-aashaasaan anigu rabaa inaan macnaha is weydiiyo dadka la weydiiyo cumarow waxay leeyihiin dhankan banaanbaxa abaabulaya waxaan ku taageeraynaa in la dedejiyo doorashada oo dalku doorasho aado intaasay leeyihiin iyagu dhankooda ka waran waa maadsantahe dadka ku jira oo macnaha midowda murashaxiintu ay u horeeyaan oo arrintaas ayagu ka doodaya oo macnaha hadeerba laleeyahay dib ha loo dhiga waxay dhaheen dib banaanbaxa dib ha loo dhigay ayagaa wax ka yidhi maal laga warsigo sidaas ayaa anigu hadda aan aaminsanah sababtoo ah shaqadii daba haya madiskii ayagaa ku haya ummada kale oo dadka kale dhinaca kale kashinaydaa waxaan u rabaa inay kuwan dhibaato ku tahay
laakiin iyagu sow xaq uma lahan inay aragtidooda si degan u soo bandhigaan mar haddii guddoomiyihii gobolka iyo dhinacyadii diidanaa iyo dhinacyadii banaanbaxa wadayba lala hadlay haddii la isbaro oo isagoo hal jiha u jeeda la soo bandhigo maxaa diidaya
waxaa horta aada iyo aad waddankan meesha soomaaliya la yidhaahdaa waxaan joognaa dad urinaya oo qofba qof urinayo oo le haddaba waa maqlaysa hebelow taageersan yahay iyo hebelow maalkii ayaa meesha ka imaan doonta berri markii banaanbaxa dhaco haddana mid kalaa dhacaya dhibaatadii labadaa banaanbax ka timaadaa marka yay aaba leedahay soo dadkan masaakiinta male
haye taladaada ugu dambaysaa adiga taladayda ugu dambaysa waxa weeye in la sugo shirarka hadda lagu jiro ee haddii alla idmahayo barey ministerka iyo guddiga murashaxiinta iyo maamul goboleedyadu ay ay karinayaan wixii ka soo baxay in la sugo anugu soo jeedinaya
mahadsanid koreel cumar cabdulle axmed cumar jacfaan guddoomiyihii hore ee degmada horiwaa haddana ka tirsan qaybta labayo tobanka abriil ee militariga soomaaliya horeyna uga tirsanaa dowladdii kacaanka qaybtii kow iyo labaatanaad ee dhuusamareeb oo khadka telefoonka iigu warramayey
ogeysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro hofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darsoo adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
su'aal jawaab maxaad ka taqaanaa indhoomi inay tahay raashin karin fudud dhadhan macaan kala qeex indhoomi isku dheelitiran baa laydhaa sabab suuq looga soo adeega uma baahno oo suugadeeda way wadataa gartay borotiin isku dheelitiran ayay leedahay oo weliba saddex nooc ayay ka kooban tahay sida kudaartii jikin iyo xawaashkii
dhareeraa iga socda aan ku baro qaybta labaad ee ah karinta fudud ii raaci biyo dabka saaro saaray sug inta ay ka falfalayaan karkarayaan ama ay ka soo gadoomayaan sugay ku shub saddex daqiiqa kadibna way kuu bislaatee ka deji ka dejiye suugadeeday wadato ku darso ku darsaday maxaad sugeehee
macaan badanaa uma baahnid bannaan socod dheer iyo mid gaaban dhadhan isku dheeli tiran indoomi indoomi waa ku quraaca ku qaday ku cashay xataa ku casiriyey waxaana lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid a dalalka islaamka waana mid kaleo kuu keentay shirkadda sagal waxaadna ka heli kartaa goobaha ganacsiga ama ugu hagaag sagal howsalaris oo ku yaala bakaaro qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel aad u fog ama waa cibir lix hal toddoba toddobaatan toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama cibir lix hal shan toddobaatan sagaal cibir sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
شراب الحب
maanta waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan wadada kow iyo labaatanka oktoobar ka dhacay qarax khasaare geystay qaraxaas ayaa waxaa markii uu dhacay kadib warbaahinta la hadlay guddoomiyaha waa guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca amniga caliyare waxaanuu yidhi
ilaahay baa mahad leh loo dhib yareeyey khasaarada halkan ka dhacday sida aan meeshaan u jeedaan runtii khasaaraa dhacday sida cadowga joogtada ahayd oo u bartilmaameysanayay dadka soomaaliyeed iyo hantida ummadda soomaaliyeed iyo shaqadoodii unbay halkii ka sii wadaan qarax ayaa saaka halkan ka dhacay khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa shan askari iyo shan qof oo rayd ah wax dhiba oo hadda intaa ka badan oo aan ognahay ma jiraan cidda la taargetgareeyey iyo sababta loo taargetgareeyeyna baaritaanada la sameeyey ay kusoo bixi doonaan waa ujeedaan kuleeyahay gaaridaas halkaas baa qaraxu ka dhacay innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas uu derbigu ku dhammaado laakiin gaariga aan ku jirnay ma aanan joogsan horaan usii soconay meeshaan marka khasaaradaasi hadda ka dhacday waxaana baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii ilaa yidhaahdo marka ugu horreysa oo baaritaan ku dhammaado yaa laydinla wadaagi doonaa waxaan mar kale kusii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waa roonay dadaal badan iyo wakhti badanaa la bixiyey haddeerna nama cabsi gelin karaan daacadowgu shaqadiisoo wataa inuu ah inuu waddanka gurguriyo ah annagana shaqadeenaan wadanaa inaan dalka badbaadinno ah dadka soomaaliyed waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan waa waxyaabahan waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maaragtay waxyaabaha oo laga ganacsan kara ka mid ma aha waxaan rabnaa inay dadku taxadiraan inay guryahooda joogaan inay is-ilaaliyaan cadowgu waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan inay dadka soomaaliyed dhibaateeyaan annagana insha allahu tacaala waxaan sida caadada ahaydba isku dayi doonnaa inaan annaguna xoogga saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadinno dadka soomaaliyed waxaan leenahay nala shaqeeya laamaha amniga la shaqeeya guryihiina jooga inta wax isbedelayaan yaan waxyaabahan ee hadda la wado oo la rabo siyaasadda lagu gaaro yaan dhiiggiina looga faa'iidaysanina annagana ha naceebaynina idinkana naftiina haliginina guryihiina jooga waa mahadsantihiin wax hadda khasaaradana waa intaan idiin sheegnay shan askari oo dhimasho ah shan qof oo rayd oo dhaawaca iyo gawaaridan meesha ku burburtay annaga marnabanba dhici doonto haddii ilaah yidhaahdo cadowgu inuuna nii jebiyo intaan annaga shaqada imaana dad kaleo soomaaliyada shaqadaan soo waday innaga haddaan wadnaa dad kaloo naga dambeeya soomaaliyana amniga inay ka shaqeeyaan waa siibidi doonaan al-shabaabna nagama adkaa doonaan inta intay saas u qarxiyaan islamarkiiba nadaafadaas ay gabdhaha iyo wiilasha ku wadaan nagama adkaa doonaan waxaan rajaynaynaa tobanka daqiiqo soo socota waddada in la furo ay sideedii ahaato waa mahadsantihiin ogeysiis ogeysiis ogeysiis isbitaalka soomaali suudaanes wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed in dhowaan isbitaalka ay imaan doonaan dhakhaatiir ka socta dalka indiya islamarkaana ay fulin doonaan qaliimada iyo daweyntii loo aadi jiray dalka indiya qaliimada iyo daweynta ay fulin doonaan waxaa ka mid ah daweynta iyo qaliimada tabariirada iyo dhalmala-aanta ragga daweynta iyo qaliimada xanuunada lafdhabarka daweynta iyo qaliimada keliyaha iyo kaadimareynka haddii aad leedahay calaamadahan dhiig la socda kaadida tabariirida raganimada xaniyaha oo ku barara fadhiga oo ku dhibo markaad fadhidid dhaawac kaa soo gaaray dhabarka dhabar xanuun joogto ah kaadida oo ku gubtaa haddaba waxaa lagugu wargelinayaa in lixda noofembar ilaa iyo tobanka noofembar in isbitaalka soomaali suudaanees uu fulin doono daweynta iyo qaliimada xanuunadaas aan kor kusoo sheegnay sidoo kalena sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar waxaa imaan doona dhakhaatiir ka socota dalka masar waxayna sameyn doonaan daweynta iyo qaliimada ciyaartooyda iyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan ee jilbaha sinaha seedaha iyo garbaha haddaba haddii aad u baahan tahay xalka arrintaas wac lambarka gaaban ee laba afar toddoba amaba waxaa wici kartaa lambarka afuraha saddex labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo saddex
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka idintiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gubtaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa isa kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca ee caawa farsamadii cabdicasiis salaad mire tan iyo kulantideenna dambe haddii alla laga hela nabadgelyo